بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحن نقول حجني كتاب التوحيد عشر كان عشر صدن يسديد وحين كشرحنا حديث وكسو أروريي باب كل حاد وأها باب من الشرك لبس الحلقة والخيد ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه آيادي وين صو شرحناي شيخ وحو دليشدي آيادا عين صامرنا في سورة الزمر إيو سد حديث مركا حديث مركا إن شاء الله تبارك وتعالى آيادا وين كصبحنا قال الشيخ وحو رحمه الله تعالى وعن عمران بن حسين عن عمران بن حسين وصحابي جليل معروفة إسقى يا بيبا ولا بس صحابي عمران بن حسين بن عبيد بن خلف الإرادة وحو إسلامي يوم خيبر وحاونا كل انتي بصرة كنتن يلا ودي مركايد إسقى يا بيبا ولا بس صحابي أحاديث بدن بون ليهي رضي الله عنهما عن عمران بن حسين رضي الله عنه waxauu yidhi ana nabiya sala allahu calayh wasalam ra'aa rajulan nebigu wuxuu arkay rajulan ninbuu arkay rajulkaa la ibhaamiyey riwaayadda dambe baynu ku caddayn doonaa tacliiqa waa isaga laftigiisa cimraan ibnu xuseen laftigiisa weeye oo hadda la ibhaamiyey ana nabiya sal ly slam ra'aa rajulan ninbuu arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam wa fii yadihi ay ku sugan tahay gacantiisa xalqatu min sufar waxa weeye ay xalqa ay ku sugan tahay oo gacanta ay ugu jirto fa qaala maa haadaa maxay tahay arrinkaani waa inkaar uu nebigu ku inkirayo maa haadaa maxaa waxaan kuu xiray culamada qaarna waxay idhahdeen yaxtamil inay istifsaal tahay oo la weydiinayo maxaa sababta aada u xiratay waa maxay qaala markaasu waxa uu yidhi ninkii waa cimraan laftigiisa min alwaahina waxaan ka xirtay xanuunka la yidhaahdo waahina xanuunka waahina la yidhaahdana waa xanuun ku dhaca waa cirq waa xidid oo waxa weeye garabka inta qabta ilaa gacantoo dhan xanuujiya oo markaa sida ay culummada ibnal athiir iyo ku tilmaamayaan waa cirqun yaakhud lminkab halkaa garabka ilaa gacantoo dhan qabanaya oo markaa intay baashaan wax ku tufaan oo ku akhriyaan oo ruqyo ku akhriyaan ayay waxay leeyihiin way baabi'inaysaa fa qaala markaasuu waxa uu yidhi insichaa iska siib bixi fa innahaa laa tasiiduka ilaa wahnaa kuuma siyaadinayso ilaa wahnan ay dacfi iyo caqiida xumo iyo xanuun awinbay kuusii siyaadinaysaayo waxba ku tari mayso allah subxaana watacaala baa xanuunka keena allah baana qaada birtaan xuntahay waxay ku taraysa ma jirto fa innaka low midta haddii aad ku dhimatid low midta haddii aad ku dhimatid wa hiya calayka oo waxa weeye qaarna adaa waxay udadbinayaan low mutta labadabana waa laba qiraa oo jira oo wax dhibaataa maleh low mita haddii aad ku dhimatid wahiya calayka iyada oo dushaada ku sugan ay wahiya walxaal hiya iyadu calayka ay dushaada ku sugan tahay ood xiran tahay maa aflaxta abadaa weligaa ma aadan liibaanteen weligaa liibaani maysid ha alfalaax waa liibaanta oo adduun iyo akhraba la liibaano adduunkana liibaani maysid waayo shirki baad ku dhex jirtaa aakhirana liibaani maysid haddii aad ku dhimatid shirki baa ku dhimatay wey imaamu axmed baa warinaya rawaahu axmed wa qaala wuxuu yidhi shiikhu rawaahu axmed biisnaadin laa ba'sa bihi haddii la yidhaahdo marka xadiidka laa ba'sa bihi waa taxsiin xasan laga dhigayo laakiin xadiidka culummada qaar sida shiikhu aada u jeedaan mualifka hadda xasan buu ka dhigay oo laa ba'sa bihi buu yidhi sidoo kale xaakim waa saxiixiyey oo waxa weeye saxiixulisnaad buu yidhi waxaana ku waafaqay imaamu dahabi laakiin sida sawaabta ah oo culummadu ay caddeeyeen xadiidku waa daciif sababta uu dacfiga ku yahana waxaa takhriijiyey oo caddeeyey asheikh alcalaama sheikh alalbani raximah allahu tacaala silsilati axaadiis adaciifa ayuu aada ugu ugu sharaxay waxa weeye oo ku caddeeyey waxa uuna cilad ay tahay waxaa ku jira saddex ciladood baa xadiidka ku jira laba ciladood baa waaweyn oo labada ciladood oo waaweyn oo ku jira waxay tahay horta sanadka waxaa ku jira cimraan ibnu xusein waxaa ka warinaya waa xasanulbasri xasanulbasrina waxaa ka warinaya nin la yidhaahdo mubaarak ayaa ka warinaya ninkaa la yidhaha marka mubaarak ibnu fadaala ayaa ka warinaya waxay yidhahdeen marka culummadu kow horta marka hore xasanulbasri waxba kama uu maqal bay yidhaahdeenoo waa inqitaac oo xadiidku waa munqadic oo xasanulbasri cimraan ibnu xusein waxba kama maqal sida cali ibn almadini iyo ibnulmaciin iyo ay caddeeyeen waxay yidhaahdeen wax uu ka maqlay ma jirto oo inqidaac weeye can buu wax kaga wariyaa can hadduu wax kaga wariyana xasanulbasri waa mudalis bay yidhahdeen oo tadliis baa ku jira marka sidaa daraaddeed wuxuu can ku wariya lama qaato marka waxba kama uu maqan lam yathbut lahu simaacun bay dheheen sida saxiixa waxaa kaloo cilada labaad oo ku jirta waxay tahay ninkan la yidhaahdo mubaarak ibnu fadaala isaguna waa mudalis can buuna kaga wariyey xasanulbasri isna waa mudalis marka oo waxa weeye waa tadliis baa ku sugan idan marka xadiidku cilatu tadliis wa cilatu linqidaac baa labadaba ku sugan sidaa daraaddeed marka sheekh albani raximah allahu tacaala waa daciifiyey cilada kaleo ku jirta waxay tahay ninkan markuu xasanulbasri ka wariyey waxa uu yidhi can ilxasan akhbaranii ayuu yidhi maaragtay cimraan ibnu xusein taana ma sugnay dheheen oo ragga kaleoo dhan oo xasan ka wariyey can xas waxay kaga wariyeen can cimraan oo waxa uu cancaneeyey xasan albasri idan ciladahaasaa lagu daciifiyey xadiidku waa daciif oo sidaas ayuu daciif ku yahay waxaa jirta marka riwaayad kale oo xaakim uu warinayo oo ninkan la ibhaamiyey oo yidhi ana nabiya sal slam ra'aa rajulan uu yidhi caddaynaysa oo waxa uu leeyahay cimraan ibnu xuseen baa wuxuu leeyahy dakhaltu nabiya sala allahu calay slam wa fii yadii gacanta wa fii cadudii ay gacantaydana ku sugan tahay sufra xalqatu min sufar oo min alxumaa aan ka xirtay oo min alwaahana oo waxa weeye markaas gacanta igu xiran ilaa aakhir xadiid marka waa isaga laftigiisa riwaayadahaas oo dhanna xadiidka iska leh marka sidaa daraaddeed khulaasat lqowl xadiidku sanadkiisu waa daciif amaa xagga macnaha xadiidka hadde waa saxoo waxa weeye waxaan wahni iyo dhibaato ahayn u kordhin mayso marka soomaaliduna aad bay u isticmaalaan waxay ku leeyihiin roobatiis baan ka xirtay waxay ku leeyihiin xidid baan ka xirtay oo garabkaasaa la iga galay munuq baa iga galay waxaana la igu akhriyey aad bay u isticmaalaan ama bir ha xirteen ama middaan hadda ay aada ugu badan yihiin oo waxa weeye maaragtay fuustooyinka saliidda lagu keeno baasha jinjinta ah oo caaggaa ku jirta inta la baxaan bay gacmahaas gashadaan waxaasoo dhan waa mina shirki weeye sababto waxaa weeye asbaab waxaad samaynaysaa hadduu ictiqaado inay iyadu dawada keenayso waa gaalnimo waa shirku akbar hadduu laakiin ictiqaado inay sabab u tahayna waa shirku asqar labadaba marka waa mina shirki ma bannaana in waxaa la xirto amaa maxaa la samaynayaa haddaad xanuunsantao garabka ku xanuunaya dhakhaatiirta u tag qur-aan isku akhri waxaasoo dhan waxba ku tari mayso waxay yidhahdeen culummadu qowluhu uu yidhi maa haadaa sida sheekh cuthaymiin caddaynaya yaxtamil waxay xambaari kartaa oo lagu fasiri karaa inkaar inuu ku inkiraya nebigu waxayna ixtimaali kartaa inay tahay la weydiinaya sababta ku kaliftay miday doontaba ha noqotee wax bannaan ma ah amaa qowluhu uu nebi uu yidhi fa innaka low mitta wahiya calayka maa aflaxta abadan waayo shirkigii baa keenaya falaaxi waxaa ka hor istaagaya shirkiga oo naar baa lagu gelayaa oo waxa weeye shirkigii wuxuu sababayaa cadaabulqabri iyo naar iyuu sababayaa falaax iyo guulna hadda ma helaysid faman zuxsixa can innaari wa udkhila aljannata faqad faas wey marka haddaad liimaan rabtid iyo inaad guulaysatid shirki bannaanka ka mar marka xadiidku saas ayuu caddaynaya xadiidka ku xiga waxau yidhi shiikhu walahu ay imaamu axmed waxa uu ka wariyey can cuqbata bna caamir waa saxaabi jaliil oo macruufa can cuqbata bna caamir qaala waxa uu yidhi ana nabiya sala allahu calayh waali wasalam qaala man tacallaqa tamiimatan falaa atama allaahu lahu man tacallaqa man ruuxii tacallaqa xirta tamiimatan waa qardhaasta weeye ama xirsi dheh ama qardhaas dheh waa waxa ciyaalka loo xiro oo ay markaa qoorta u xidhaan iyo dadka waaweynba ay u xidhaan nebigu wuxuu yidhi falaa atama allaahu lahu laba macnay u dhacaysaa qaar waxay yidhahdeen culummada ducaa habaar baa laga dhigayaa wax ilaahay kuma caafiyo oo ilaahay uguma dhammaystiro oo xasilooni iyo dhammaystir ilaahay kama siiyo waa habaar nebigu wuxuu habaaranaa ilaahay waa aqbalayaa nebigu waa ducaa mustajaaba mustajaabu ducaa wey qaarna culamada xidhaamade waa khabar wuxuu nebigu inoo sheegayaa ay qofkaa ilaahay kuma caafinayo oo caafimaad ka uu heli mayo labadaba waa lagu fasiray oo culummada waa ku fasireen labadabana mid mid walba waa khatar wa marka mar haddaadan caafimaad ku helaynin dee bannaanka ka mar haddii nebigu habaaray ha u dhowaanin wax nebi habaaray maxaad ugu dhowaanaysa dad badan baa ilmaha u xira qardhaasta iyo la daba jooga rag baa lacag ku qaata oo dhaaya waxbaan ku qorqoraynaa qaar baa markii la furay waxaa ka soo baxday waxaan la garanayn baab dhan buu ku keeni doonaa tamaa'imta waman tacallaqa wadcatan falaa wadaca allaahu lahu wadcadu waxa weeye waa aleesha badda laga soo saaro oo yaryarkaahoo ee qaarkood mar qurux baa loo isticmaalaayo dhiilaha iyay ku qurqurxiyaan iyo qurux baa laga dhigaa waxyaalaha farshaxanada ah marna caqiiday u xirtaan oo intay dun ku xirxiraan ayay ilmaha u xiraan waxay yidhahdaan ilmaha ayay saska ka bi'isaa ilmaha soo sasa iyo bay u xiraan wax jira ma aha waxaas haddii aad ilmuhu kaa saso ku akhri adkaarta nebiga acuudu bikalimaat illaahi taamaati min shari maa khalaq ku akhri oo ducooyinka ku akhri mucawadateynka ku akhri qulwallaha iyo qulcudbarbilfalaq iyo birabanaas iyo ku akhri waxa ilaahay baa dejinaya laakiin aleeshaan xuntaa waxay tarayso ma jirto marka iyadana waa sidiio marna habaar bay noqonaysaa oo ilaahay kuma caafiyo ilaah waa ku caafinin ha oo habaar baa laga dhigayaa marna khabar oo waxaa laga dhigayaa wax xasilooni iyo deganaan iyo caafimaadku uu heli mayo xadiidkan isagana imaamu axmed baa warinaya oo cuqbata bna caamir ka warinaya isaguna waa daciif sida sheikha albani raximah allahu tacaala uu ku daciifiyey silsilati axaadiis daciifa ayuu ku daciifinayaa oo uu ku caddaynayaa inuu isaguna daciif yahay marka sanadkiisa ayaa waxaa ku jira jahaala oo nin majhuula ayaa sanadkiisa ku jira oo khaalid layidhahda ayaa sanadkiisa ku jira marka sidaa daraaddeed isagana saasaa lagu daciifiyey laakiin riwaayadda dambe oo uu yidhi shiikhu wa fii riwaayatin waxaad asluubka shiikhu u dhigay wa fii riwaayatin haddii la yidhi waxaa la moodayaa inay xadiidkii hore iyo kan isku xadiid yihiin mana ahee waa kale laba xadiid waa xadiidka saddexaad oo shiikhu uu deliishaday waa laba xadiid bay kale yihiin marka xadiidkaa hore oo cuqba waa daciif laakiin xagga macnaha axaadiidta kalu waafaqayaa oo waxaan waxay ku taraysa ma jirto waxa weeye wa fii riwaayatin buu yidhi oo cuqbat ibni caamir laga wariyey waxa uu yidhi man tacallaqa tamiimatan faqad ashraka qofka tamiimo xirta qardhaasta xirta shirki buu ku dhacay oo shirki buu la yimid riwaayadaasaa saxiixa oo waxa weye waa riwaaya saxiixa imaam axmed iyo imaamu xaakim iyo baa werinaya iyo waxa weye maaragtay aimo kale ayaa werinaya waa riwaaya saxiixa sheekh albani silsilatu axaadiis saxiixa ayuu ku saxiixinayaa sideed boqol iyo sagaal wuuna ka dheeray xadiidku qisuu lahaa waxa uu yidhi cuqbat ibnu caamir baa werinaya aljuhaniy waxa uu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu beeco la galay n- rag oo waxa weeye rahdi koox fabaayaca tiscan sagaal buu beecadii ka qaaday wa amsaka waaxida midna waa ka joogsadoo beecadii gacantuu ka laabta ila beecada gacantaa la isgelinaya markuu sagaal beecadii la galay buu kii tobnaad gacanta ka joojiyey markaasay faqaalu waxay yidhahdeen yaa rasuulallah maxaa dhacay tobanka sagaal baad la baayacantay midna waa ka tagtay markaasuu waxa uu yidhi ina calayhi tamiima waxaa u xiran qardhaas baa u xiran tamiima markaasuu qardhaasii iska gooyoo tuuray markaasuu nebigu beecadii ka qaaday xadiidkaa waa saxiix oo waxa weye kaasi isagu waa sugan tahay marka nebigu nin qof shirki ku dhex jira waayo markii nebiga beeca lala gelayo oo tawxiidkii la qirayo waa in shirkii oo dhan banaanka laga maro marka shirkigii oo dhan ninkaani kama u dhex bixin maadaama uu qardhaastaa wato shirki buu ku dhex jiraa wa idan axaadiidtan oo dhan waxay inoo caddaynaysaa saddexda xadiidba xadiidka cimraan iyo kan dambe iyo kanba waxay inoo caddaynayaan khulaasatul qowl inaynan bannaanayn in waxa weeye waxaa la xirxirto ilmaha loo xiro ee dumarku waa xirtaan waxaasoo dhan wax bannaan ma aha waxbaa sasayay bay kuleeyihiin dun bay u xirayaan duntana waan arki doonaa qaala waxa uu yidhi walibn abi xaatim waxa uu wariyey can xudayfata waa xudayfata bna yamaan asaxaabiyu ljaliil waxa uu ka wariyey annahu ra'aa waxa uu arkay xudayfa ninbuu wuxuu arkay rajulan fii yadihi khaydun gacantiisa ay ku xiran tahay dun faqadacahu waa ka gooye markaa wuu ka jaray wa talaa qowluhu tacaala wuxuuna akhriyey wamaa yu'minu akharuhum billaahi ilaa wahum mushrikuun aayaddaasuu akhriyey ilaahay baa yidhi wamaa yu'minu akharuhum billaah dadkii ilaahay say u dadku say u badan yihiin ilaahay dha- ee, rumayn mayaan oo iimaan saxiixa la imaan mayaan ilaa wahum mushrikuun iyagoo shirki ku dhex jira mooye aayaddan markaa culummadu laba dhinacba waa u fasiraan qaar waxay yidhaahdeen eh, ishkaal bay soo arooriyeen oo waxay yidhaahdeen haddii la yidhaahdo iimaankii shirku akbar haddii laga dhigo hadda iimaan iyo shirku akbar isma qabsan karaan oo wamaa yu'minu akharuhum baa la yidhi billaah iimaan ilaa wahum mushrikuun marka shirkigiina waa yunaafi tawxiid marka waxay ku tacliiliyeen oo ku- ishkaalkii kaga bixiyeen waxay idhaahdeen waa iimaankii tasdiiqii luqawiga ahaa sida amiin ashanqiidi iyo ay tilmaameen adwaaulbayaanka marka iimaankii rububiyadii waa la imaanayaan ilaahay baa wax walba abuuray ilaahay baa saan ilaahay baa wax irsaaqa waa iimaan fi rububiya laakiin shirki bay wadaan fi luluuhiya qaarna culummada dhinac kale ay mareen oo waxa weye hadda sida sheekh cuthaymiin oo kale markuu tilmaamayo wamaa yu'minu akharuhum billahi ilaa wahum mushrikuun wuxuu ka dhigayaa shirku asqar markaa wax ishkaala kuma jiro marka waxaa waadaxsan in lagu socdo qowlka sheekh cuthaymiin oo odhanaya wamaa yu'minu akharuhum billaah dadkii iimaan kaamila la imaan mayaan oo ilaahay si dhaba u rumayn mayaan ilaa shirki bay ku hoos wadaan ilaa wahum mushrikuun ay shirka asqar marka qofka mu'min isagoo ana shirku asqar waa ku dhici karaa marka sidaa daraaddeed aayaddii markaa waxa weeye wax ishkaala ma gelayaan marka waa in la iska ilaaliyo marka khaydkaana dunta dad badan baa xirta ilmahaad arkaysaa gacantay ugu xirayaan dun bay u xirayaan aleel bay u xirayaan malmal bay u xirayaan waxay kaloo yidhaahdaan maaragtay eh, badan baa jiro ay u xirxiraan eh, malmal iyo waxaan la garanayn saskuu ka bi'inayaa bay leeyihiin middi yaray waxa weeye markuu inta hore oo dhasho middi bay barkinta u gelinayaan ee, gabadha umushaa middi bay barkinta gash waxyaalahaasoo dhan waa khuraafaadkii jaahiliga ahaa oo laga keenay mushrikiintii qorayshtu ay isticmaali jireen oo laynoo soo benguuriyey wa khulaasatlqowl marka baabkan waa baab muhiima shirkiga oo in banaanka laga maro qofku hadduuna shirkiga banaanka ka marin iimaankiisi waa dhaawacmayaa hadduu iimaankiisu dhaawacmana waa taxta alwaciid khatar wuxuu ku yahay qabriga marka la geeyo inuu cadaab la kulmo oo dhibaatada uu la kulmo walciyaadu billaah ilaahay markaa loo toobad keeno oo waxa weye shirkiga ilaahay laga magangalo waa khatar weeye waa inagii soo marnay baabkii dhammaa oo ahaa alkhawfu min ashirki shirkiga in laga baqo oo laga cabsada nebiguna inooga cabsaday akhwafu maa akhaafu calaykum ashirku lasqar idan marka shirkiga layska ilaaliyo abwaab badan oo soo socotana wuu tirin doonaa waxyaalo badan oo shirku asqara ayuu inoo keeni doonaa insha allahu tabaaraka watacaala marka fiihi masaa'il buy masaa-isha gaar baan ka dhigaynaa walxamdu lilah rabbi alcaalamiin